kulan wacan wanaagsan dhegeystayaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee reediyo beerlula qodobada subaxnimadan aad maqli doontaan waxaa ka mid ah sare uu kac ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada beledweyne tababar ku saabsan farsamada gacanta oo lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo dhismaha xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan oo laga dhagax dhigay hargeysa mashruuc indhafiiqis lacag la'aan ah oo laga daafuray magaalada dhuusamareeb dibadda waxaad ku maqli doontaan ciyaaryahanka caanka ah ee ronaaldo oo dacwad loo haysto taarikhdu waxay ku aasaysan tahay soddonka bisha kow iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadiio kooban kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara aan ku bilaabaya sare ukac ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada beledweyne
suuqa lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala xaafadda buundiweyn ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa sare ukac xoogan oo ku yimid qiimaha khudaarta kadib markii ay adkaatay sidii suuqa lagu keeni lahaa khudaar khudaartan ayaa lagu keenaa gaari dameero iyo doomo kuwaasi oo kasoo qaada galbeedka xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne ruqiyo maxamed faarax iyo aamine xaaji oo kamid ah ganacsatada buundaweyn ku iibiya khudaarta ayaa reediyo baarluul uga waramay isbedelka ku yimid qiimaha khudaarta qudaarta si weyne u saameysay maadaama beerihii qudaarta ku tiilay ay biyo qaadeen waa dareemi kartaa saameynta ku imaan karto shaygii yaroo markaas la helana kolley qarax buu noqdo waa qarax qudaarta waa qaali kasta biyo lagu soo dhex jiidoo la keeno shaygii shan nus doolar ahaa jiray maanta wuxuu marayaa laba doolar laba doolar iyo ba ugu dambeyn saddex doolar tana ganyaayada maanta biyaha laga guuraayo la gadaayo laba doolar maanta labaatan doolar u joogaa keeladaas basasha biyuhu maalintii soo baxayeen lixdan sintiyaa la gedi jiray maantana laba doolaray maraysaa bardhada sidoo kaleeto annaga buundaweynaan joognaa otoonaan ku nahay xagga ceel jaalle hadday nooga imaaleed cid noo keenaysa male kiilada bardhada maanta laba doolar hal doolar iyo bar ugu yaraanay ka maraysaa magaalada meesha buundaweyn marka aaday qaali u tahay wax aan qaali ahayno hadda aan u jeedo ma jira hadduu bocorkaas yahay hadduu babaroonigaas yahay waxaas meesha saaran shay walba hal doolar maalintii biyuu soo baxayeen shayga ugu yar hal doolar ku korta wallaahi qudaarta awalka hore dadka hadda qaaliyay noqdeen waayo qoraxsina laga keenaa dameeraa lagu keenaa marka waana qaali wallaahi dadkan waa dad iska danyaro uma iibsan karaan xoolaha waxa marka hore ay u barteen wax raqiis ah soo haddana waa ujeedaa miisaska biyaha daadaa aniga kuraasteenna biyaha hoosta noogu jiro waa ku ganacsanoonaa alxamdu alshukri wuxuu keen ilaahay maadda waa qudaarta qiimaheeda aaday u kacsan tahay soo waxaa raqiis lagu soo qaadan jiray qaali ama miiska u saaray walaahi awal kiishkii waxaa kusoo qaadan jirna sagaashan siddeetan iyo shan haddana boqol iyo soddon doolar gaar gadanaha waana kusoo qaadanaa alxamdu alshukr dadka go'doosan walaahi dadna oo iska danyaro iska go'doosan way jiraan oo waxna gadanayn laakiin inta badanna waana laga gadaa walaahi alxamdulilah dadka ku goodoonsan gudaha magaalada beledweyne kuwaasoo ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle ayaa dhibaatooyin kala kulmay korarka ku yimid qiimaha khudaarta iyo raashiinka lagu iibiyo magaalada
tababar ku saabsan farsamada gacanta ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo maxamed yuuse cabdulaahi ayaa warbixintan soo jeedinaya
wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug maxamed nuur diini ayaa magaalada gaalkacyo tababaro lagu baranayay xirfado kala duwan sida xirfadaha korontada fuundiga iyo kombyuutarka ugu soo xiray qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladaasi waxaa soo qabaqaabiyey tababarka lagu baranayay xirfadaha hay-adda c b d iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug daa-uud axmed faarax oo ka tirsan hay-adda c b d ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo dhalinyarada ka faa'iidaystay inaan idin sheego barnaamijkan maaragtay farsamada gacanta ah wuxuu soo bilowday ee, labada kun labaatan iyo kowda wuxuu ku bilowday in la dejiye ee, minhaj ka kooban maaragtay ee, afar afar qeybood oo hadda maaragtay ardayda ay ku qalinjibin hayaan afar koos afartaas koos waxay kala ahaayeen ee, kooska maaragtay barashada korontada iyo xiriirinta ee, barashada maaragtay ee, kombyutarka iyo farsamada xafiisyada looga shaqeeya ee, barashada maaragtay masonariga mise fuundinimada loo garanayo halkan iyo maaragtay ee, ee, mechanic waxaa loo aqaana baabuur hagaajinta iyo celid bixinta afartaas koos ayaa maaragtay ayadoo maaragtay wasaaradda ee, wasaaradda waxbarashada galmudug iyo wasaaradda ee, shaqada iyo shaqaalaha galmudug ayadoo maaragtay gacan weyn ay ka qaateen barnaamijkana mashruucana maaragtay uu support siiyey sidii loo sameyn lahay minhajkaas maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug ayaa habalyo iyo bogaadin u jeediyey ardayda baratay xirfadaha kala duwan waan u hambalyaynaynaa dhallinyarada farxaddaan la qaybsanaynaa cid walba oo shaqo laheyd ama muxuu aha meel aadaysay maanta waxaan rabnaa dhallinyarada inaan shahaadooyinka siino inaan niyadda u dhisno haddii ilaaha idmo sida horeyna loo sheegana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda galmudug baahida waxay ka timaadaa degmada wixii ay degmadu keento ayaan annaguna la gedi doonaa hadduu ilaaha idmo donorskana aan kala gedi doonaa hadduu ilaaha idmo xirfadaha la baray dhallinyarada ayaa kaalin ka qaadan doonta in ay ku shaqaystaan islamarkaana ugu maarmaan in ay ka tahriimaan dalkooda
dhismaha xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa laga dhagax dhigay hargeysa bilaal daahir waani ayaa warbixintan soo jeedinaya
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka dhagax dhigay dhismaha mashruuca barwaaqo ee loogu talagalay in loogu adeego wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulkaasi munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka somalilan wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socotay mashruuca barwaaqo ibraahim cumar xuseen iyo cabdiqaadir guuleed oo ka socday mashruuca barwaaqo ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay dhismahan munaasabadda dhagaxdhigga xafiisyadii uu mashruuca xanaanada xoolaha ee qaybta barwaaqo ay ku shaqayn lahaayeen aynu munaasabaddeeda dhagax dhigayno ayaynu halkan u joognaa barwaaqo guud ahaan waxaa ka wada howlgala shan wasaaradood oo ay ka mid tahay wasaaraddan nina wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga aa, aan idhaahdo wasaaradda biyaha iyo khayraadkeeda iyo deegaanka iyo wasaaradda beeraha intaas shantaa wasaaradood ay korjeegteynayso wasaaradda qorshayntu ayaa ka wada howlgala mashruucu hore wuxuu ahaan jiray sida loo socotaanba uu ka soo wareegay feeskiisii koowaad biyoole aynu waxyaabaha tanjibalka marka laga tago tababarada waxyaabahaynu ka helnay waxaa ka mid ahaa gaadiidkan hadda aynu ku shaqayno maantana mashruuciyo barwaaqa ah dhagaxdhigga xafiisyada ay ku shaqayn lahaayeen mashruucan magaciisa sida ka muuqataa boodhkiisana ka muuqataa waxaa la yidhahdaa barwaaqo waa lacag iyo hanti ay dowladda somalilan bangiga adduunka ugu deeqay ee shan wasaaradood baa ka wada shaqaynaya waxaana runtii ku faraxsannahay in wasaaradda xanaanada xoolaha een, ay noqoto wasaaraddii koowaad ee dhismaheedu maanta uu halkan ka bilaabmayo saciid sulub maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka somalilan oo dhagax dhigay dhismahan cusub ayaa u mahad celiyey mashruuca barwaaqo taaka waxaynu dhagax dhignay xafiis cusub oo looga dhisi doono si loogu fuliyo howlaha qaran ee wasaaradda u hayso qaranka oo runtii aada loogu baahnaa wasaaradda ugu baahnayd xafiiska maalgelintiisa waxaa samaynaya world banka mashruuca barwaaqo ka soo baxayaa Eh, runtii mashruuca barwaaqo oo markii horena biyoolo ahaa eh, wasaaradaha shanta ee ku bahoobay inay u dadaalaan wixii macaawino ee la siiyey inaanay inay sidii sax ahayd u baxdo dhismahan ayaa waxaa baahi weyn u qabay wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka somalilan iyadoo wax badan ka tari doona baahiyaha ay qabto wasaaraddaasi
mashruuc indhafiiqis lacag la-aana ayaa laga daafuray magaalada dhuusamareeba cumar yuusuf aadan ayaa warbixintan la diyaara
wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka furtay mashruuc indhafiiqis iyo daweyn lacag la-aan ah mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adda qadar jaarati madaxa caafimaadka ee hay-adda qadar jaarati maxamed muumin caanoy ayaa ka waramaya qaabka ay u fulin doonaan mashruucan waa mashruuc eh, wadanka dhan aan ka fulinayno qadar jaarat haddaan nahay oo aan taarget garaysanayno ilaa iyo shan kun oo qof maamul goboleedyada soomaaliya oo dhanna laga fulinayo feeska koowaadna ay tahay meelaha laga fulinayo galmudug muqdishoaan kasoo bilownay galmudug hadda waa maamul goboleedka ugu horeeyey aan hadda ka shaqeynayno waxaa noo taarget garaysan waa saddexdaas magaalo caasimadda dhuusmareeb cadaado iyo cabudwaaq sida uu agaasimaha sheegana meel walba laba boqol iyo konton qof ayaan ku bilaabeynaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa tilmaamay in mashruucan uu ahmiyad weyn u leeyahay shacabka galmudug shaqo eh, mutadawacnimo ah ama volunteer ah oo loogu talagalay dadka soomaaliyeed in loogu a- loogu adeego gaar ahaan dhinaca caafimaadka dhanka indhaha oo loogu sameeyo shaqooyin kala duwan oo ah qaliin daaweyn iyo ookyaalsiin oo intaba loogu talagalay in aragga qofka bini aadamka ah ee aan awoodin inuu inta isbitaal tago lacag asagu iska bixiyo araggiisa lagu caawiyo in dib loogu soo celiyo ama ookiyaalo uu ku kaalmaysto la siiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug yaasiin cabdi jaamac ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door ku lahayd keenista mashruucan Ee, wasaaraddu anoo ku hadlaya afka wasaaradda aniga iyo agaasimaha iyo dhammaan insha allah waxaan ka qayb qaadan doonaa ballan qaadayna inaan barnaamijka wax ka fududayn doono aan hi- ilaa au ka hirgalo ama ka guuleysto ilaah idankiis aan ka codsanayaa Ee, dadka aan weli degmooyinka awsan barnaamijkan ka bilaaban macnaheedu maaha inaysan qiimo gooniya noogu fadhiyin macnaheedu maaha inaysan muhiim ahayn insha allah fayska galay tegi doonaan mashruucan indhafiiqista iyo daweynta lacag la-aanta ah ayaa lagu wadaa in laga fuliyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka waxaana ka faa'iideysan doona kumanaan kun oo qof oo danyar ah
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio berla dhegeystayaal waxaa inoo harsan qodobkii dibadda markana waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha
sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo duma
kulawacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio berlula xubinta ciyaaraha haddii aanu eegno dhegeystayaal kulamadii xalay ilaa iyo markaasi kuwa la filayo in ay dhacaanna kulamo aada u xiiso badan ayaa dhacay kulamada dhacayna markaa waxaa ka mid ah ee kooxda lagu magacaabo b s v ayaa waxa ay markaasi guuldaro dusha u saarisay zavilla laba iyo saddex ee ciyaartaasi ku dhamaatay manchester united ayaa iyagana waxay uga badayeen kalastray waa manchester united kalastray ayaa galay baraajo saddex iyo saddex real madrid afar iyo laba ay uga badayeen napoli arsenal lix iyo waxba ay uga adkaadeen lenis bayer muniq iyo copenhaven baraajo gool la-aana ay ciyaartooda ku dhamaatay yurub liigaha ayaa iyadan la ciyaari doonaa kulamada ugu waaweyn waxaa kamid ah liverpool oo laaski la ciyaari doonto shan saac ama koo iyo tobanka habeenimo ayax oo ambiyaag la ciyaari doonto koo iyo tobanka habeenimo iyo atlanta oo iyagana ku wajahan sporting ah, sideed duulo qadar afartan iyo shan daqiiqo xubintiina aginta
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo duma
intaasaan ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo
kulan noocan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta sarrifka ee suuqyada ee warka subaxnimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha liibiya moobeelada moobeelka loo yaqaano tekno ayaa waxaa la iibiyaa toban iyo laba doolar telefoonka yariiska oo loo yaqaano hormuud ayaa la iibiyaa kow iyo toban doolar telefoonada samsomka ee afar iyo toban ayaa la iibiyaa boqol labaatan iyo sideed doolar ee soddon iyo afar ayaa la iibiyaa laba boqol iyo afartan doolar halka ee labaatan iyo afar la iibiya boqol siddeetan iyo shan doolar xubintiina oo eegintaa
intaasaan ku dhaafno xubinta sarifkii suuqyada warka subaxnimo markana qo- qodobka dibadda ciyaaryahanka kubadda cagta cristiano ronaldo ayaa wajahaya dacwad heer sare ah oo mareykanka oo ku saabsan xaysiinta shirkadda binancy oo ah shirkadda isweydaarsiga lacagta dhijitaalka ee ugu weyn adduunka dacwadayaashu waxa ay ku andacoonayaan in ansixintiisu ay horseeday in ay sameeyaan maalgashi khasaare leh waxay raadinayaan magdhow lacag ka badan hal bilyan oo dollar bishii nofembar labada kun labaiyo labaatan binancy ayaa ku dhawaaqday aruurinteedii ugu horeysay ee c r seven ee hantida n f t iyadoo oo lala khasaaray iyadoo markaasi ee la kaashanayo ronaldo taas oo ciyaaryahanku uu sheegay in ay ku abaalmari doonto taageerayaasha dhammaan sanadaha taageeradooda n f t-yada waa hanti macmal ah oo loo iibsan karo lana iibin karo laakiin aan lahayn qiimo dhab ah oo iyaga u gaar ah si kale haddii loo dhigo waxa ay markaasi u jiraan oo keliya si dhijitaal ah guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo lahaanshaha shay sida sawir ama muuqaal online ah intaasna dhegeystayaal waxaa iga eg warka subaxnimo